magacay waa maxamed yuusuf warsame waxaana ka mid ahay shaqaalaha waad artaa badeelkaygii waa sitaa waxaana diyaar u ah xabadoo dhacaysa inaan manaa inaan manaa xabadoo dhacaysa waxaan diyaar u nahay inaan ku dhammayno oo rinjiyeyno kadibna shaqadii ay ku bilaabato cid wax naga qaadi kadha iyo cid haddii cid aan ka baqayno waaba aragta hadda saan taagno dadkii shacabkii hadda u dhooban yihiin meesha haddii cid ka baqaayaanna meesha ma yimaadeen qolana xoog laguma muqonin karo isbahaysi hadduu kusoo duulay tambo isbahaysi way leedahay isbahaysi kastoo kusoo duulana waa iskaga filannahay halkaana waa aragtaa maxshirkii baan ka dhisaynaa dhismiisuna waa socdaa shalana iyadoo xabaddu marba geesna oo kufinayso ayaan dhisaynay kamaanana rawixina macnaha waa dhammaynay haddana maanta waa aragtaa jimcaha waa shaqaynaynaa cid kastoo buntland kusoo duushana buntland waa iskaga filan tahay magacayga maxamed cabdulaahi aadan jarato oo magaalada gaalkacyo ku nool dhalinyarada gaalkacyo ka mida annagoo maanta maxrafkii joognaba waxaan shalay nimanka neensa iyo nimanka dowladda federaalka sheeganaya nimanka al-shabaab iyo nimanka galmudug waxay weerar ku soo qaadeen meeshii maxrafka ahayd oo lis hayey hadda shicibkii iyo dhalinyaradii dadkii waa ka diideen wayna ka dagaaltameen maantana dhismihii baa socda dee wax aan dul qaadan karno ama ka yeelina ma aha reer puntland nabad bay diyaar u yihiin walaalahooda iyo gobolladooda inay nabad kula diyaar u yihiin laakiinse har iyo habeenba waxa diiday oo in adayg aan meel soo dhigan kurtiga isqaawana nimankaas walaalaheena galmudug oo doonaya inaan dhulkayga iyo waddankayga iyo meeshayda iyo nagu qabsadaan taasna mid ugu dulqaadanna ma waana iska dhicina shaqadina way noo socotaa bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waan jiw cabdulaahi faarax oo ka mid a dhalinyarata magaalada gaalkacyo halkan waxaa ka sheegayaa horta annagu haddaan nahay reer puntland waxaan u sheegnaa galmudug dowladda federaalka al-shabaab iyo nisaba annagu horta nabad wayn nabad waan naqaanaa waan golnahay annagu nabad baan la rabnaa haddaysan nabad rabinna xabad baan la rabnaa intaas ooga baxaya bilaahi towfiiq